alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sayidi almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam wain yaji can kulli raawin bacdu falaysa fii khalqi اljamiici naqsu maca albayaani mujmalan wajarxu bacdin bihi yaji likullin darxu waxata waaxidin min alrijaali في خلط في خلط في خلطهم نعم بكل حال أخلص تطيب وتوضأ واغتسل وازجر لمن رفع صوتا أو جهل واعلم مع الوقار والطريق دع وعم من للطالبين تتبع وكن لدى التعليم والتذكير في الموضع الخالي من التحجير والزم لا أدري إذا ما تسألوا عن كشف ما التحقيق فيه تجهل وجنب العموم ما تشابه غرائب الحديث بعض العابها والعلم لا يجي لغير الله كما روي عن معمر الأواه وينبغي الإمساك إنما خرفا وعدم الضبط بسن عرفا وترك, وترك تحديث وثم أفضل منه إذا لم يأذن المفضل walaa yaquumu qaari'un liaxadi wain yaqum famudnibun wamuctadi walyaxdir الtakhsiisa fi اlإqbaali wasarda lilxadiiثi biاlإkhlaali waxmad wasalli ثuma sallim wabtahil fii bad'i majlisin wakhatmin tamtahil tajuzu اlalqaabu ka mihli اlacwari wanmul lilأmmi duuna kurhin faxdari warawix اlqalba bidikri طurafi faina dalika saniicu salafi إلaه أkhلص في الcلوم تظفري بنyل khلد في المقام الأكبر فطالب علما لغيره مkr فطاaلب لغيره علما مkر به وcرف جنة اللahi xdر والعلم لا يuناaل دuنa النصب وطuل صحبة وذل طلب ودuنa الإنسات فالاستماع فالحفظ فالفهم مع اجتماع في السماع بإسناad وقعت فيه الرواaيaة عن شhaykayn فأكثر iyadiioo xadiidkii ay wada wariyaan culimo dhowra hase yeeshee midba u badh leeyey oo xadiidkii way wada warinayaan midba se inbuu leeyey taasuu ka hadlaya markaasaa waxa uhi wain yaji haddii uu yimaado can kulli raawin raawi kastaba bacdun bar xadiidka ka mida ayaa ka soo arooray falaysa ma ahaanin fii khaldhiljamiici dhammaan in la isku wada daro oo la isku wada daba qabto naqsun wax nuqsaani kuma sugna macal bayaani iyadoo la caddaynayo mujmalan walow kaana mujmalan bayaankaasi haba ahaada mid guud ahaaneede waxa uu ku yidhi haddii xadiid qudha dhowr qole ay wariyaanoo qoloba in leedahay wax dhibaatii kuma jiraan haddii la isku dhex daro se laakiin la caddaynayo nin waliba intuu wariyey oo la leeyahay hebel intaasuu wariyey hebelna intaasuu wariyey bayaankaasi hadduu doono mujmalba ha mujmalba ha ahaado oo bian yubayina can kulli shaykhin bacd alxadiid waaba sida xadiidul if ifki oo kale oo saxiixa ku sugan rag badan ayaa wariyey min riwaayati zuhri can curwa وسعيد بن المصيب وعلقمة بن وقاص وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة markaasaa waxa uhi wakullun qad xadaanii daa'ifatan min xadiiiha min xadiiiha intaasu maynuga jeedno mid waliba waxa uu warramay xadiidka casho qayb ka mid a markaa dhammaantood wuu isku wada daray se laakiin waxaa lagama maarmaana in xadiidkan nin qurihii macnaa nin waliba guud ahaan aadan wada warinayna ninba badhlaya in la muujiya waa muhiim haddaba waxau idhi xaaladaa la ysku daray wa jarxu bacdin badh oo la jarxiyo waa raggii yajii'u waxa u imanaya bihi jarxigaa sababtiisa darxun likullin tuurid xadiidkii o dhan la wada tuuro oo haddii raggii la yidhaahdo qaarkood waa dacafo dee xadiidka dhammaantii daciif buu noqonayaa kol haddii aan dee wax caddaynayaa jirin qaybta uu lahaa oo riwaayada intaasi waa daciifa baa la odhan lahaa iyadoo haddaba raggii ay xadiidkii wada wariyeen isla markaana sidaa uu isugu jiray haddii raggii qaarkood ay daciif noqdaan waa la tuurayaa oo likullin xadiidka dhammaantii weeyaan waxadfa waaxidin mid goyntii oo min arijaali ragga ka mid a fii khaldihi marka sidan oo kale la isugu daro imnacan diid bikulli xaalin xaalo kastaba ama raggu wada hiqaal ha ahaadeen ama barhkood hiqaal ha ahaadeen barhkoodna daciif mar haddii aada isku dhex darto xadiidkan qolobana in leedahay waxa aad diiddaa in la jaro maxay raggii xadiidka wada warinaya barh ka mid a sababtuna waxa ay tahay dee qoladan la jaray waxa ay lahaayeen qayb xadiidka ka mid a sidaa darteed qaybtii iyagu ay warinayeen nin aan warin baa loo tiirinayaa sidaa markaa waxaa ka soo baxaysa dee qof loo tiiriyey wax aanu lahayn ayaa meesha ka soo baxaysa markaa raggan mid ka mida marka la ysku dhex dalo xadiidkoodan imnacan bikulli xaalin diid xaalo kasta ama hiqaal ha ahaadeen ama yay ahaanine kolley mar haddii xadiidkan qoloba in leedahay yaan la goynin raggii ha la wada sheego aadaabu lmuxadid ninka muxadidkaa adabtiisii ayuu halkan ka sheegayaa waxyaabaha laga doonayo ee fiican ee markaas rasuulka ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam ama aayaadkaba ku sugan ama asxaabtii ridwaanullaahi calayhim iyo selafka kaleba waxyaabihii ka sugnaaday ee la doonayo inuu ku dhaqmo ayuu ka hadlaya oo kolley dee xadiidka qura kuma gooni aha cilmiga dhammaantii way wada caam yeelaysaa nin kastoo mudarisa iyo halka dambe oo ah nin kastoo daalibaba waxa uu idhi akhlis gooni yeel oo ilaahay u khaalis yeel cilmiga tadayab nadi udgoonso marka aada wax darsayso ee watawada' weysayso waqtasil maydho wasjur diid liman rafaca sawtan qofka sawdka kor u qaada joojidha sawdka aad kor u qaadayso aw jahila acrada amaba ka sii jeedsada ee xadiidka dhagaysan waaya joojidhe marka u horraysa waxaa la isku khilaafay muxadidku hormuu qofku noqon karaa uu gudbin karaa qolyaha qaarkood waxay yidhaaheen sida ibnu khallaad oo kale khamsiin qaabdiciyaad waxau leeyahay salafka in badan oo ka mid ihi daadaa isagoon gaadhin buu xadiidka faafin jiray nawowise waxa uu saxiix yeelay taqriibkiisa qofka marka loo baahdo cilmiga agtiisa yaalla inay habboon tahay inuu u fadhiisto taxdiidka niyada khaalis yeel buu ihi haddaba maxaa yeelay nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaatin wainama binniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawaa waxaa kale oo imaamulbayhaqi uu wariyey sawbaanna uu ka wariyey radia allaahu canhu nabigaan maqlay buuhi sala allahu calayh wasalam isaga oo leh tuubaa lilmukhlisiin ulaa'ika masaabiixu lhudaa tanjali canhum kullu fitnatin dalmaa waxaa le wanaag iyo khayr janno dadka mukhlisiinta ah waana masaabiixda hanuunka fitnadana iyada oo madow ayaa ilaahay uu ka faydiyaa ninkaasaa waxa u lahaa uu sheekhu ku tilmaamaya inuu yahay walilaahi daru sayidi moxamed alcaaqib ninkaa uu ayaa waxa uu yidhi man dalaba alcilma ixtisaaban wabtagaa rida alcaliimi faaza biladi ibtagaa waman bihi nahja almubaahaati salak wadanna nafsahu calaa khayrin halag waa kaa qofka sidaas ixtisaab cilmiga iyo ilaahay raalli noqoshihiisa u bartaa wuu liibaane ka ku faanaya ama tooq galaya naftiisu inay wax faaeen mustawe sare taagantae u arkayaana uu halaagsamay sidaasuu abyaadduna markaa wata halkaasii socota waxaa kale oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka cilmi siyaadsada ee aan hanuun aan siyaadsanin zuhdi ilaahay fogaanunbuu xaggiisa ka kororsadaa waxaa kaluu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha cidda ugu cadaab adagi waa caalim aanu anficin cilmigiisu tadayab buuhi udgoonso maxaa yeelay imaam maalik waxa uu ahaa radia allaahu canhu bukhuurkaasuu samayn jiray inta uu xadiidka gudbinayo oo dhan oo agtiisa ayuu ka bixi jiray bukhuurkaas weysayso oo jidhka maydho ayuu yidhi marka oo cadayo oo ciddiyaha iska gur oo garhka feedh oo dhar cad xidho maxaa yeelay sayid cumar waxa uu lahaa radia allaahu canhu waxaa cajab gelin jiray oo uu arkayay inay sunno tahay dharka cad inuu xidho qofka mudariska iyo caalimkaiyo mutacallimkuba baynamaa naxnu cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam daata yowmin idalaca calaynaa rajulu shadiidu bayaadi thiyaab shadiidu sawaadi shacar laa yuraa calayhi aharu safar waa xadiidkii ku sugnaa muslim dharkiisu nin ay cadyihiin malagaasu ah markaa qofka sawdka kor u qaadana ka jooji imaam maalik waxa uu ahaa radia allaahu canhu qofka sawdka kor u qaada xadiidka nebiga isaga oo markaas lagu hayo halkaa waxa odhan jiray waa isaga oo sawdkii nebiga kor uga dhigay oo kale oo aayaddii baa markaa uu soo gelayaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nnabiyi walaa tajharuu lah walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun aw jahila ama jeedsada ee kasii jeedsada n xadiidka marka la aqriyayo ilaahayna waxau uhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansitu xadiidkiina waa la mid maxaa yeelay ilaahay waxau uhi wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa kor noqo buuhi haddaba waclu kor noqo macal waqaari adigoo weynina markaas qaba iyo haybadiisu yeelaya wadariiqa waddadana markaad wax darsayso dac ka tag wacammiman ku caam yeel lidaalibiina dadka wax kaa akhrisanaya jeesashada ee qaabilaadda iyo wuxuu akhristaba ku caamiyeen tutabac waa lagu raaci doonaa imaam maalik waxau ahaa radia allaahu canhu marka loo yimaado kursi dheer buu ku fadhiisan jiray oo uu markaa xadiidka ka gudbin jira uu ka akhrii jiray waqaar baa la doonayaa qofku inuu yeesho xarakaadka iyo daymoodka iyo qosolka iyo aanu farabadinin hadduu mudaris mudaris yahay maxaa yeelay ridwaanullaahi calayhim asxaabtu waxay ahaayeen marka uu nebigu hadlo adraqa julasaahu fakaannamaa calaa ru'uusihim utayr madaxooda waxa aad moodaysa inay shimbira ku fadhiyaan way khushuucsanaan jireen waddadana ka tag imaam maalik waxa uu ahaa radia allaahu canhu wuxuu odhan jiray waxa aan jecelahay xadiidka nebiga ka sugan markaan kuu sheegaya inaad fahamto dee nin waddo taaganina waxba ma fahmayo dadka daalibiinta ah ku caam yeel oo si aad u noqoto atbaacdii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sunnihiisii si aad u fuliso inkastoo ay habboon tahay dee dadka ahlucilmiga in lasoo horraysiiyo liyaliinii minkum ululaxlaami walnuhaa uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qowlu caaishana waxa uu lahaa oo qowlkaasi uu ahaa amaranaa rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam an nanzila annaasa manaasilahum marka inkastoo taasi ay jirto haddana kolley daalibiinta wada gaadhsiin wa kun waxaad ahaataa lada tacliimi waa matniga tacliimta markaad wax barayso iyo watadkiiri markaad wax waaninayso fil mowdici lkhaaliy meesha ka madhan min ataxjiiri xajrintae aan cidi diidaynin in lasoo galo walzam waxa aad laasimtaa lilaa adrii lilaa adrii ereyga ah had iyo jeer laasim idaa goorta idaa maa tus'alu marka lagu weydiiyo can kashfi maa shay iftiimintii shayga oo ataxqiija ataxqiiqa dheh xaqiijin fiihi dhexdiisa aad xaqiijisa tajhalu aad garan la'da wixii aanad xaqiijin karayn marka lagu weydiiyana dee laa adriidhe edabtu waa sidaas markaad wax tacliiminaysa ama aad wax waaninaysa meesha khaaliga ka aheen taxjiir lahayn aan cid loo diidayn dadka soo gelaya wax ku waanay sida masaajida oo kale waa mid laa adriina had iyo jeer badso marka lagu weydiiyo shay halkaa matniguu yar sharaxaa dhigaya ma taxqiiqa ataxqiiqadiibuu yar qasee shay aana taxqiijin karayn kolka lagu weydiiyana dee laa adrii uundhe tusaalayaal dhowra ayaynu usoo qaadan karnaa ilaa toddoba sideed tusaale arrintaa iyada ah oo sugnaatay xagga laa adriidaas xaggeeda ku saabsan imaam maalik imaam cali baan leeyahay sayid cali radia allaahu canhu waxa uu ihi ma abradahaa calaa kabadi idaa su'iltu camaa la aclamu an aquula la aclam waad aad bay igu dhib yar tahay buui beerkaygana way ku qabdowda waxaanan garanayn marka la weydiiyey inaan iska idhaahdo maxay laa aclam man kaana yahwii an yuraa mutasadira wayakrahu laa adrii usiibat maqaatilu saasaa markaa ninkaa gabiyeyna uu yidhi qofka jecel in la arko isaga oo markaa cilmiga u banbaxay islamarkaana nacaya laa adrii wixii maqaatishiisa ahay oo dhan ayaa lagu asiibay imaam maalik waxaa la weydiiyey sideed iyo afartan masalo labaiyo soddon ayuu dabeetana yidhi garan maayo nin baa weydiiye waxa uu ku yidhi masaladaa iga warrano niyo ma wanaajinaya buuhi jawaabteeda waxa uu ihi meel heblaayaan kaaga soo safro adna garan maayo ayaad leedahay wuxuu idhi meel heblaayo ku noqo waxaad tidhaahdaa ninkii imaam maalik wuxuu idhi masaladaa wanaajin maayo shaafici waxau idhi raximahullah mutcada markii uu ka hadlayey laa adri kaana fiihaa alaaqun aw miiraafun aw nafaqatun tajibu aw shahaada imaamu abu xaniifa waxa uu ihi sideed jeer laa adri imaamu axmed ibnu xambal in fara badan buu odhan jiray isaguna laa adri waxa uu ku uhi wajannib ilcumuuma waa matniga caamada waxa aad ka dheeraysaa maa tashaabaha waxyaabaha isshabbaha ee mutashaabihe nusuusta ah haraa'ibulxadiidi xadiidka kiisa haraa'ibta ah bacdun culimmada qaarkood ayaa caabaha ceebeeyey in la wariyo xadiidka qariibka ah oo had iyo jeer aad isticmaasho warintiisa waalcilmu cilmigiina laa yajii uma yimaado lihayrillaahi liajli khayrillaahi uma yimaadee adugu cid ha u diidine likhayrillaahi ba ciddaas ha u dalbaysee lilaahi unbuu iman doonaaye adugu cidnaba ha u diidin kamaa ruwiya sidii laga wariyey can macmar alawaah ninkii macmar la odhan jiray sidii laga wariyey isaguba sidaa ku sheegay waxa uu idhi caamada ka dheeree shayga mutashaabiha ah maalan axaadiidta mutashaabiha ah si aanay dee ugu simbirraxanin sayid calina waxa uu lahaa radia allahu tacaala canhu xadisu nnaasa bimaa yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh ibnu mascuud waxa uu lahaa uma warramo nin muxadisii qolo xadiid aanay caqligoodu fahmi karayn ilaa waxa u ahaanaya fitno oo fitna ka soo gaadhaysa waxa uu kalow ka dheeraynayaa caamada axaadiidta ruksada iyo waxyaabihii asxaabta dhex dhacay iyo israa'iiliyaadka iyo kuwaasuu ka dheeraynaya xadiidka qariibka ah qaraa'ibulxadiidi bacdun caabaha wuxuu uga jeedaa werintooda oo waxa uu markaas ay leeyihiin ama axmed ibnu xambalba uu lahaa laa taktubu lqaraa'iba fa innahaa manaakiirun wacaamatuhaa min aducafaa ha qorinoo ha isku shuqlinina kuwaa inteedainteeda faraha badan ee qariibka waxa weeye daciif walcilmu laa yajii likhayrillaahi wuxuu uga jeedaa cilmigu cid aan ilaahay ahayn uma yimaado oo qofku haddii uu likhayrillaahi u barto lilaahi unbuu aakhirka ku dambeeya adigu cidku weydiisatay ha u diidin sidii macmarul awaah ninka la ydhaahdo laga wariyay isagaba waxa uu yahay markaas macmar ibnu raashid ninkii la odhan jiray alawaah ee makhaafadiisu ay badnayd iyo cabsidiisu maxaa yeele waxau idhi dalabna alxadiida wamaa lanaa fiihi niya uma rasaqana allahu niya hazaali baa waxa uu markaas qiso ayaa xaggiisa ka sugnaatay isaga iyo inaan ay walaalahayeenoo axmed la odhan jiray ayaa aabbahoodu markaas uga dhintay in yaroo xoolaa dabeed intii markii ay dhammaatay baa lagu daray malacaamad iyadoo la doonaya inay wax ka cunaan dee kolkii dambe ilaahay cilmigu siiyeyba ibnu cuyayna waxa uu lahaa tacalamna alcilma ligayri illaahi faaba alcilmu ilaa an yakuuna lilaah waxa uu ihi hore uga sii socoo matniga wayanbaqii waxaa habboon alimsaaku afhaysasho in maa kharifa qofku haddii u asaasaqo inuu afkiisa haystuu iska wardiyo ayaa fiican oonu xadiidka u banbixin wa cadamu dabdi koobid la'aan bisinin da'aan lagu koobin wakhtiga la kharifayo taasaa curifa la aqoonsaday inaan da' lagu koobin oo aan la odhanin da'daasaa lagu kharifaa taasaa wanaagsan oo dabdi inaan lagu samayninoo bisinin lagu koobin oon la odhanin da'daasaa lagu kharifaa taasaa wanaagsan ee qofna da'yar buu ku kharifi karaa qofna da' dee wuxuu ku kharifi karaa weyn ibnu khallaad baa waxa uu leeyahy siddeetanka ayaa lagu kharifayaa anas binu maalik iyo rag kaleba waxay ahaayeen kuwa markaas muddadaa dhaafay haddana caqligoodu aad iyo aad wanaagsanaa waxa u idhi wa tarku taxdiiin wayanbaqii waxaa hadboon tarku taxdiiin xadiidkii oo uu gudbiyo inuu iskaga tago qofku walxaal hama halkaa afdalu minhu uu yahay qofka fadli badani idaa wakhtigii lam ya'dan aanu oggolaanin almufadalu kan dheeraadka la siiye fadliga badani markaanu odhanin adugu waran mar haddii nin ka caalimsan oo fadhigan kaga fiicani uu joogo inuu iska daayo taxdiidka weeye oo kaa kale laga qaato waa la yskaga daba iman doonaa waxyaabo dhowra ayaynu markaa tusaalayaal dhowra ayaynu u soo qaadanaynaa ka u horreeyaa waxa weeye ibraahim annakhaci marka uu shacbi la kulmo oo sheekhiisii ahaa muu hadli jirin yaxya bnu maciin waxa uu ahaa wuxuu odhan jiray ka warramaya iyada oo qof taxdiidka kaga fiican oo halkaa joogo waa axmaq waxaa kaloo odhan jiray marka aan xadiid sheego beled uu ku sugan yahay abimisar ninka laydhaho sheekhiisiiye waxa waajiba in garhkayga la xiro buu odhan jiray qofka mufadalka hayse laakiinna dheeraadka leh haddii u ogolaado waa fiican tahay sidii caaisha radia allaahu canha ruuxii dumarka ahayd intay usoo qabatay ay tidhi markii nebigu idhinaa dhiigga iska maydh ruuxaa dumarkee kale dabeetana ay tidhi sidee baan u maydhaa caaisha dib u soo jiido waxa ay tidhi tatabicii bihaa athara dam markaa mufadalka de ayaa ogolaa waxaa kale oo jirta ibnu cabbaas ayaa saciid ibnu jubayr ayaa waxa uu ku yidhi waran oo miyaan xadiid sheegi karayaa buuhi adigoo jooga waar ilaahay nicmadiisa miyaanay ka mid ahayn buuhi inaad xadiidka sheegta anigoo joogo haddii aad gefto aan wax ku baro oo aan ku toosiyo ilaahay nicmadiisa miyaan ahayn buuhi taas waxa uu idhi walaa yaquumu in kasta oo suyuudi marka uu isagu ka hadlayay mas'aladaa uu sheegay in wax dhiba aanay lahayn qofkii cilmiga badnaayoo jooga in ka laga cilmi badan yahy uu sheego maxaa yeelay ninkii ruuxa dumarahee zinaysatay iyo qisadii ku saabsanayd waxau idhi sa'altu ahla alcilmi faahbaruunii ana saxaabata fa ahbaruunii waxaa la ii sheegay buu idhi sidaa iyo sidaas marka asxaabtu wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay dee warrami jireen taabiciintuna wakhtiga asxaabta ayay warrami jireen sidaa darteed wuxuu u arkaya isaga wax dhiba inaanay lahayn waxa uu idhi walaa yaquumu qaari'un nin xadiidka nebiga akhriyaya uma kacayo liaxadin qofnaba wa in yaqum haddii uu istaago fa mudnibun waxa weeyaan mid dembiile ah wa muctadin mid xadgudba weeye xadiidka rasuulka hadduu akhriya inuu halkaa ka sii wado mooyaane inuu cid kale ku mashquulo maya weliba qofkaa loo kacaya haddii uu yahay kuwuu nebigu sheegee jeclaa in la isu taago inuu u kaco maaha maxaa yeele nebigu wuxuu idhi man axabba an yatamathala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar sidaa darteed waa karaahiya qofku markuu xadiidka nebiga wado inuu cid u kaco ama uu ku mashquulo mudnib ayuu noqonayaa muctadiya walaa yuqiimu axaddan liajli axadin waxaana habboon qofkan mudariska ahi inaanu majliska qof fadhiya ka kicinin si uu mid kale u fadhiisto maxaa yeele xadiidkii abi daawud iyo tirmadi baa waxau ahaa laa yuqiimanna axadukum arajula min majlisihi uma yajlisa fiih laakiin dee isudurkii oo isudurka oo majliska waasixiya waxa uhi walyaxdir ha iska ilaaliyo ayo ninkan muxadidka ahi atakhsiisa fi liqbaal waa matnigii atakhsiisa ku-gooniyeelid fi liqbaali qaabilidda dalabada uu eegayo inuu qaarkoodna eega qaarna uu ka sii jeedsado taa ha iska ilaaliyo ee dhammaantood dee ha ku sima xagga eegmada wasarda lilxadiid dudubin xadiidkii uu dudubiyu eryo taana ha iska ilaaliya bilikhlaal bisababi alikhlaal dhinnaan xagga macnaha iyo ereyada iyo khalkhal imanaya dartii ha isaga ilaaliyo waxmed xamdi la imo wasalli uma sallim nebiga ku salli wabtahil khuduuc oo markaa duco tadaruc iyo khushuucla la kaalay fii bad'i majlisin marka aad majlis bilaabayso iyo wa khatmin marka aad dhammaystirayso tamtathil waad hoggaansami doontaa oo aad u hoggaansami sidii selafku ay yeeli jireen salafuna saalix radia allaahu canhu takhsiiskaas iska ilaali maxaa yeelay waxa ay ka mid tahay arrimaha dee moral jebin kara dalabada xadiidkana ha dudubinin si aanu ikhlaalu imanin maxaa yeele caaisha waxa ay lahayd lam yakun innabiyu sala allahu calayhi wasalam yasrudu alxadiida ka sardikum walaakinahu yatakalamu bikalaamin bayini faslin yaxfaduhu man jalasa ilayh qof kasta oo la fadhiistaa waa fahmi jiray waxaa kale oo maaragtay inuu dheereeyana ma aha qofku majliska maxaa yeele nebigu waxau uhi calayhi salaatu wasalaam calaykum min alcamali maa tutiiquuna faina allaha laa yamallu xataa tamalluu wa ina axaba alcamali ila allahi tacaala adwaamuhu wain qal xamdi la kaalay iyo salliga iyo tasliimkaba si aad markaa uga baxdo karaahiyada qaarkood ay caddeeyeen sida nawowi oo kale oo labadaba macnaha isku dar weeye ibtihaal la kaalay duco xeel dheer markaad majliska bilaabaysa iyo marka aad khatimaysaba sida markaa ducadaa dheera sharaxu uu ku dhigayo rafcul astaar waxa uhi tajuusu waxa bannaan matniga weeye al alqaabu laqabyaashii baa iska bannaan dadkii in laqabkii loogu yeedho ka mithli alacwar waaba acwar oo kale wanmulli lummi hooyada u nisbeeyo ibnu fulaanah dhe oo ninkii markaas hooyadii loo nisbeeyo weeyaan duuna kurhin karaahiya la'aan haddii aanu qofkaasi karhayn faxdar ka digtoonow haddii uu karhayana macnaa idaa karih haddii uu karhayana ka digtoonow alqaabtii way iska bannaayeen marka tacriif looga jeeday aan tacyiib iyo istikfaaf looga jeedin sida acwar oo kale iyo acmash iyo sulaymaan ibnu acmash iyo cabdiraxmaan alacrab caasim alaxwal mansuur alashal waaba sida goyaalahaas oo kale hooyadiina u nisbee maal ibnu baxayn oo kale iyo ibnu ummi maktuum oo kale maxaa yeele nebigaabay taasi ka soo arortay sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa kamaa yaquulu dulyadayn mar kale waxauu yidhi bilaal habeenkiibuu aadaamayae xataa yunaadiya ibnu ummi maktuum ayuu idhi kolkaa haddii aanu karhaynin wey haddii uu karhayo kolkaa iska diid sidii saciid ibnu iska daaweeye laqabkaas sidii saciid ibnu musayab musayibba uu ahaa oo wuxuu diidi jiray musayib in la idhaahdo waxaanu odhan jiray sayabuni sayabahumullah ahlu ciraaq isaga oo ka hadlaya cabdilaahi ibnu dakwaan waxa isagana lagu sheegi jiray inuu waxaa laodhan wuxuu ka cadhoon jiray la sheegi jiray inuu ka cadhoodo marka la ydhaa abazinaad oo mulaasim linaar bay macnaa noocaas oo kale alayaa laga dhadhaminaya ibnu culaya waa ka xanaaqi jiray isaguna ismaaciil ibnu culaya ninka la odhan jiray daba markuu qofku saa u karhaya iska daabu waxau idhi warawixi alqalba qalbiga waxaad ugu raaxaysaa bidikri duraf waxyaabaha yaryare majaajilooyinka ah ee naftu markaa qosol yar keeni kara iyo misaaxiya kaftan markaa wax darsayso fa inna daalika kaasi saniicu selaf selafku sidii ay samayn jireen weeyaan si aan dee in loo wada luloonin oo aan garhkagiyo laysula dhicin jilbaha ee marmarka qaar qiso yaroo dariifah iyo waxyaaba majaajillo ah duraf ayaad kolkolka qaar ku dhex daraysaa iyo nawaadir iyo qisooyin yaroo xeel dheer sida selafkuba uu samayn jiray abubakar sidiiq radia allahu canhu nebi maxamed ayuu u yimi inagoo tusaalayaal dhowra usoo qaadanayna arrintaas ilaa tusaalayaal lixa dabeetana waxau arkay iyada oo halkaas nin reermiyii uu shicir ka tirinayo nebi allahuma shicirkii iyo qur-aankii baad isku dhex dartay buuhi markaasaa nebigu waxau ihi sala allahu caleyh wasalam yaa abaabakar haadaa marra wa haadaa marra saniicu salaf bay ahayd sayid cali waxau odhan jiray rawixu lquluuba wabtaquu turafa alxikaayaat zuhri waxa laga wariyay asxaabtiisa wuxuu odhan jiray warba shicirka keena xadiidkiinna iyo waxyaabaha dariifka ah keena saasuu odhan jiray afi dabca kalmakduuda biljaddi raaxa yajum wacallilhu bishayin min almasx walaakin idaa acطaytahu almasxa falyakun bimiqdaari maa yucطa aطacaamu min almilx yuu sii fara badinaysa laakiin mura'adu tagsiinaya cumar bn khadaab radia allahu canhu duhurka marka uu ka baxo ayuu fadhiisan jiray markaasuu dabeetana odhan jiray ama wuxuu ga warrami jiray akhbaarta ciidamada iyo saas siyaabahaasay ahayd imaamu maalik waa tusaalaha lixaado waxaa odhan jiray qaar baa waxay odhanayaan markaa kaftanka iyo waxaa la soo qaado war dikriga ilaahay wada markaa taa wuu ku yar diidanaa waxaynu halkana ka gelaynaa aadaabu daalib alxadiid oo kale aadaabta qaarkood muxadidka iyo daalibka way wada leeyihiin qaarna way kala leeyihin lilaahi ilaahay akhlis u gooni yeel buuri fil culuumi culumta aad baranaysa tadfar waxaad ku liibaani doontaa binayl khuldin waarid oo aad gaadha filmaqaami lakbari meeshii weynayd oo jannada aad ku waarto maxaa yeelay fa daalibun mid doonay ligayrihi cid aan ilaahay ahayn dartii ayuu cilman u doonay oo adduunya iyo waxyaabo kale ayuu cilmiga u raadsanayaa kaa mukira bihi isaga waa la khiyaameeyo shaydaan baa lugta u dhigay oo dabeetana wuu afgamisay wa carfa jannatillaahi ilaahay jannadiisa udgoonkii iyo carfigii ay lahaydna xudira waa laga manciyo kaa waa loo diiday cilmiga marka aad dalbayso cilmiga marka aad dalbayso ilaahay u khaalis yeel intifaacu maaragtay xadiidka waxa uu dee ku taagan yahay ikhlaaska ikhlaaska waxaanu xadiidkii abi daawud ahaa qofka cilmi doona cilmigaasina uu yahay waxyaabaha ilaahay wejigiisa lagu doono isagoo aanu baranaynin in uu adduunyo helo mooyaane ma helo jannada urteeda waana taa ummadkaya ku sheegay xadiid marfuuc ahay waxauu ahaa qofka ilaahay u gooni yeela cibaadada iyo wixii uu baranayo iyo dhammaan tafajarat alxikmatu min qalbihi calaa lisaani ikhlaaska markii la tacriifinaya waxaa layidhi qaarkood waxay leeyihin tarkul madxi cala alcamal ayaa la ydhaahdaa qaarkoodna waxay leeyihin ifraadu lmacbuudi bilcibaada baa la ydhahaa qaarkoodna waxay leeyihin sirun bayna alcabdi wa rabbihi laa yaطlacu calayhi malakun fayaktuba walaa shayطaanun fayufsida taasaa la ydhaahdaa saddexdabaa lagu sheegay binayli khuldin fi lmaqaami lakbar ayaa si aad markaas ugu guulaysato waidaa ra'ayta tama ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira ayaa ilaahay wuli qof cilmi markaa raadiyey oo cid aan ilaahay ahayn darteed u raadiyey isaga waa la makriyey oo shaydaan baa ka ka xoog roonaaday jannada ilaahay udgoonkeedana waa laga manciyey sida xadiidka aynu soo sheegnay uu sheegayo waxau idhi walcilmu cilmigii laa yunaalu lama gaadho duuna nasabin dhibaato la'aan wa duuli suxbatin inta uu qofku la saaxiibsan yahay oo aan dheeraanin la'aanteed lama gaadho ee muddo dheer waa inuu ku dhex sugmaa wadulli dalab duuna dulli dalab iyada oo dalabka iyo raadinta cilmiga aanay dhibaata ka soo gaadhin lama gaadho ee waa in dhibaato ay ka soo gaadhaa wa duuna alinsaati faalistimaac insaat oo aamusa iyo istimaacoo dhegaysiya labadaasoo wada jira la'aantood lama gaadho ee qofku waaynu dhagaystaa dabeetana aamusa faalxifdi faalfahmi xifdi la'aantii lama gaadho waa inuu qofku xifdiyaa dabeetana fah uu fahmaa maca jimaacin iyadoo labadani ay kulmayaan oo qofku intuu xifdiyo dabeetana wixii uu xifdisanaa uu fahmayo bal intaa aynu dib ugu noqonno kollaybana waxa uu nadmiyey erey uu kolkaas ka soo aroorayen ninkaa la odhan jiray kalaamu thawri ayuu dabeedna nadmiyey sheekhu cilmigii lama gaadha buu idhi dhibaato la'aanteed ee waa in dee horta qofkii dhibaata ay ka soo gaadhaan maxaa yeele waxaynu ognahay khadir markii uu muuse xaggiisa usoo kacay muuse waxau lahaa laqad laqiinaa min safarinaa haadaa nasaba nebiguna waxau ihi calayhi salaatu wasalaam almu'min alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif wa fii kullin khayr ayuu nebigu ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjiz taasuu ahaa xadiidku laa yustadaacu alcilmu biraaxati aljism ayaa ku sugnayd saxiixu muslim cilmiga iyada oo muddo dheer aan lagu dhex jirin la-aantii lama gaadho maxaa yeelay imaamu maalik sheekhiisi ibnu hurmus waxa uu la joogay dhowr iyo toban sano subaxa laga bilaabo ilaa zawaalka khatiibu lbakhdaadi waxa uu yidhi sida ku sugan muqadamat lqasalaani waxau yihi laa yucalliqu ilaa biman qasura nafsahu calayhi macnaa cilmiga xadiidka cidda wuxuuna gaari karta naftiisa ku gaabiya ee aan wax kale ku dhex darin imaamu shaafici mid weydiistay markaas fiqiga iyo xadiidka waxa uu lahaa turiidu an tajmaca alfiqa walxadiida hayhaad dullu dalab waa inuu isaguna meesha yimaadaa imaamu shaafici sidii uu sheegaya raximahullah laa yadlubu hada alcilma man yadlubhu bitamalul waqina nafsi falaa yuflix man lam yaduq dulla tacallumi saaca tajaraca ka'sa aljahli tuula xayaati saasii buu ahaa qofka dullulcilmi aan dhadhamin saaca wuxuu ka cabbaa galaaska jahliga inta uu nool yahay oo dhan waa inuu qofku isku daraa oo kale alinsaat faalistimaac aamus iyo dhegaysi le ilaahay baa wuxuu ihi markuu qur-aan ka hadlayay fastamicuu lahu wa ansituu xifdi maca alfahm ayaa iyadana loo baahan yahay maxaa yeele waxay idhaahdeen laa khayra fii cilmin laa yuqdacu bihi alwaadi walaa yucamaru bihi nnaadi cilmi aan meel kastaba lala soconayn dee markaa midoo xanfacaya maaha haddii haddaba uu xifdii kari waayana waa inuu qoraal sameeyaa waalcilmu in lam yakun fi sadri ajmaca fa fi lqaraatiisi suqraahu wa kubraah saasay kolkaa yidhahdeen fahmina waa inuu jiraa haddii aanu waxaanuu sitaba fahamsanayn ka mahala alximaari yaxmilu asfaara ayuu noqonayaa oo dhibaata daaqudheeda ay ku jirta ibnu salaax waxau lahaa qofka xifdisanee fahamsanayn xadiidka waxa qad atcaba nafsahu min hayri an yadfara bidaa'in ina aladii yarwii walaakinahu yajhalu maa yarwi wamaa yaktubu ka sakratin tanbacu amwaahaha tasqa alaraadii wahiya laa tashribu saasuu lahaa markaaseen bacdu culamaa ayaa saa yidhi waxau ihi walaa yunaalu cilmin ma gaadho intaasaynu soo sheegnay la'aantii uma tacliilin walistidlaal cillayn iyo istidlaal la'aantii lama gaadho fa camalin ku camalfal la'aantii lama gaadho iyo wanashri duuna nashri faafin cilmiga la faafiyo la'aantii lama gaadho lilahaali lilahaali dadka ahaalidaa lagu faafiyo waa inuu qofkii tacliil sameeyaa oo cilooyinka uu markaas raadiyaa daaraqudni iyo imaamu axmed iyo ayaa kutubulcilala lifay istidlaalka laftiisii waxa uu noqonayaa macrifatulcilla wa dalabu daliil inuu cilladii aqoonsado oo wixii tusinayeyna markaa qofkii uu aqoonsado camal waa ku camalfal inuu qofkii sameeyo iyadana aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah ayaa ilaahay uhi annashru lilahaaliina waa inuu sameeyo cilmiga uu dee qofkii faafiyo tusaalayaal dhowraynu taa usoo qaadan karnaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa faray balliquu canii walow aayah ayuu yidhi ibnulmubaarik waxau ihi cabdillaahi mubaarik qofka cilmiga la gooni noqdeen ummadda ku faafin saddexdaa ilaahay uu ku ibtileeyaa inuu dhinto cilmigiisa uu tago iyo inuu iloobo iyo inuu iska raaco dowladda oo suldaanka inuu ugu dhowaado intanoo dhammina waa min kalaami thawri oo la nadmiyey sidii hore aynu usoo sheegnay waxaa kaloo iyaduna jirta aan qofkii waa in markii cilmigii uu ku camal falo markuu ogaado cilmigii uu ku camal falo waa inuu ummaddana usii gudbiyaa xadiid marfuuca waxaa lagu sheegay inuu yahay minas min asadaqati an yatacalama arajulu alcilma fa yacmala bihi uma yucallima ana waa la sheegay kolka waxa uhi wal misra magaalada aad joogto laazim waxa aad laasimtaa waa matnigie mutqiniihi dadka cilmiga sugay tascad waad liibaani doontaa warxal iska rara idaa xasalta marka aad koobto cilma albaled beledka aad degantaha cilmigiisa oorta dadka jooga ee markaa wax kugu dhaama ka wada uruurso marka aad intaa uruursatana dee iska tag oo ka dhoofba rixlada maqsuudka looga jeedaana waxa weeyaan inuu culowul islaam qofku helo iyo in markaa dadka xufaadda ah uu ka faa'iidaysto labadaasaa looga jeedaa rixlada waxa u asalaa qowluhu tacaala falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun nebi muuse calayhi salaam waxa uu fuulay badda oo uu koray markaa doonidaas isaga oo rixlo ku jiray jaabir ibnu cabdilaahi radia allahu canhu meel bila socdo ayuu cabdilaahi ibnu unays usii socday xadiid keliya oo xadiidkii ka hadlayay qiyaamaha iyo khalqiga sida loo soo xasrinayo xadiid kale waxa uu ahaa waa tusaalaha shanaadeh man dalaba man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna waxau idhi wamaa samicta wixii aad maqasho oo xagga matniga ee min xadiidina facmal bihi ku camal fal kamaa ruwiya sidii laga wariyey can ibni xambal can ibni xambal axmed ibni xambal sidii laga wariyey waxalalo wixii xadiidee aada maqasho ku camal fal sidii ibni xambalba laga wariyey oo markaa axmed ibni xambal waxau idhi xadiid maan qorin nebiguu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ilaase waan ku camal falay uun ilaa uu soo maray xadiidkii ahaa ixtajama waacdaaba dayba diinaara markaa intoon istoobay ayaan aniguna diinaarkii bixiyey nin ayaa nebiga su-aalay sidaa uu sheegay sheekh zakariya fatxulbaaqi uu ku sheegay waxa uu ihi maxaa iga kaxaynaya xujat aljahl cilmigaa kaa kaxaynaya buui wuxuu idhi xujat alcilmina maxaa iga kaxaynaya camalka buuri waxa uu ihi matniga xaggiisa u baydho bihi bihi camalka aad ku camalfaysaa xadiidka dartii takuunu waxaad noqon doontaa xaafidan mid xaafida oo wax walba qabto ilaahay muraayadu iyo rikood uu siiyo wabajil weynee lishaykhi sheekha wax ku akhriyayana weynee tabjiila alamiiri almuctali ninka boqorka ahee kor noqday sida loo weyneeyey oo kale waxdar waxaad ka digtoonaataa oo iska ilaalisaa min atadwiili ku dheerayn sheekha aad ku dheeraysa markaad ku dul akhriyaysa iyo markaad leedahay akhriba khawfadajari karah uu ku karaho adiga oo ka cabsanaya waxdar waxa aad ka digtoonaataa min alxayaa'i xishoodka iyo watakaburi isla weynida labadaana iska ilaali markaad wax baranayso camalfalkaa dartii waxaad noqonaysaa buu ihi xagga sharaxa haddii aynu noqonno xaafid ayaad noqonaysaa oo ilaahay baa khayr ku siinaya wacmal bimaa calimta tuuraf cilma maa lam takun taclamu watamnax maqnama lidaaka qiila alcilmu yadcu lcamala in yalqah qarra waila irtaxala sidaasaa layi beydka macnihiisa waad fahmaysa cilmigu waxa uu sugnaanayaa marka lagu camal falayo sheekhana weynee sida amiirka loo weyneeya buu nebigu waxa uu ihi sala allahu calayhi wasalam laysa mina man lam yuwaqir kabiiranaa wayarxam sagiiranaa wayacrif licaalimina xaqah saasuu yidhi waxaa kaloo iyaduna ibnu siriin uu yidhi abileyla iyo asxaabtiisa ayaan arkay iyagoo weynaynaya oo kolkaas sharifaya sida boqorka oo kale ibnu cabbaas isaga oo nin weyna ayaa zayd ibnu thaabit koorihiisa ayuu qabtay markaasaa wuxuu yidhi sidaasuu ayaana la faray in aan u weynayno culimadayada tadwiil iska ilaali sheekha inaad ku dheerayso khawfa dajar si aanu dee u karhin haddii aad ku dul akhriyaysa iyo haddaad wax ka akhrisanaysaba wixii u karaya ka akhriso min alxayaa iska ilaaliyo ka digtoonow xishoodka caaisha waxay lahay radia allaahu canhaa nicmo nisaau nisaau lansaar lam yamnachunna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin takaburkana iska ilaali mujaahid waxau yihi sida bukhaari ku sugan laa yatacalamu alcilma mustaxyi walaa mutakabir kownu lxayaa'i min aliimaan in arrintaasi kama hor imanayso maxaa yeelay dee wuxuuna la diidayaa xishoodka sharciga laga xishoodo waxau idhi xagga matniga u baydho wal adabu sida erabtee fiicani ataxliiqu xalqayn weeye filmajaalisi majaalista lasoo xilqeeyo lidikri majaalistaasoo lidikri u sugnaaday xuska ilaahay lagu hayo iyo walcilmi lagu hayo likulli jaalisin aladabu likulli jaalis xagga hore ku tacalluqaysa sida erabta oo ah nin kasta oo fadhiisanaya oo cilmi u fadhiisanaya ama dikri u fadhiisanaya waa inuu taxliiq sameeyo xalqad wa kafu man qof joojintiibaa erabta ka mid ah qofkaasoo yu'dii dhibaya canitakhadiika tallaabsiga uu dadka ku dhibayo laga joojiyo oo laydhaa hebelow joog wa cadamul adaa dhib la'aantii markaanu qofkii cid dhibaynin ee uu meel awdayo lisadin liajli sadin meel bannaan isagoo awdaya darteed wax dhibaataana aan geysanayn mucdin waxa uu siinaya aljawaaza buu siinaya bannayn oo mar haddaanu cid dhibayna meel bannaan uu awdayo dee arrintaasi waa arrin mucdi oo jawaas siinaya qofkii inu hore usii socdo xalqad waa in la sameeyaa buu ku uri sida erabtahay waa sidaas marka dikri lahayo ama cilmi lahayaba waxaa kaloo iyadana erabta ka mida qofka dadka ka taltallaabsanaya in laga joojiyo laakiin haddii uu meel awdayo dee way iska bannaan tahay iyadu arrintanna waxa u asala iyo intaa horeo dhanba oo u noqonaya daliil saddexdii nin ee nebiga calayhi salaatu wasalaam usoo qastiyey isaga oo markaa halkaa asxaabtuna ay la fadhiyaan midi waxa uu helay meel bannaano halkiibuu fadhiistay midina halkaa dambu iska fadhiistay midina waa tegoo dabeed waa kii tusaalaha nebigu ka bixinayee lahaa ninkaasi ilaahay buu guri ka doonay dabeetana ilaahay waa hooyey kan kalena wuu xishooday ilaahayna waa ka xishooday kii kalena wuu jeedsaday ilaahayna waa kasii jeedsay waxa uhi waqadiman horraysiini yahow baranaya fannigan cirfaan alistilaaxi musalaxa barashadiisa horraysii intaanad xadiidka dhex gelin liajli nayli lfaws si aad faws u gaadho iyo wanajaaxi liibaan waxfad xifdi samee oo waxaad baranaysa xifdi waqallil xifdigana yaree daakiran soo daalaco oo dib u raajac wixii aad baratay tudakar waa lagu xusuusin doonaa wax wadood iloodayba wa tastafid waxa aad kororhsan doontaa maa shay lam yakun aan ahayn qablu horayba duriya mid la ogaaday wax walba waad kororhsan doontaa ilaahay baa fadxi kuu samayn doonaa musalaxa barashadiisa horraysay sida uu suyuudiba sheegay waqra kitaaban tadri minhu listilaax ka haadihi wa asliha wabni salaax sidaasuu uli xifdigana sameeya wa xifdi xifdigana taqliili maxaa yeelay khuduu min alacmaali maa tutiiquun saasuu ahaa xadiidkii sufyaan thawri waxa uu ahaa afar xadiid unbuu markaa qaybi jiray si aanu uga baxsanin waxaa kaleoo zuhri uu lahaa waa tusaalaha saddexaade qofka cilmiga doona mar qura faatahu jumla mar keliyuu ka wada tagaa dibna mudaakaraw samee oo soo daalaco waxaana lagu xusuusin doonaa wax waloo aad ilowdayba cabdilaahi bnu mascuud waxa uu lahaa xadiidka mudaakaro ku soo sameeya mudaakaradaasana nolol u ah man dalaba alcilma wadaakara saluxa dunyaahu wa aakhiratu fa adim lilcilmi mudaakaratan fa xayaatulcilmi mudaakaratu washar bileyli wanaadirhu tacumaka xaqan naafaxta mudaakaradana waxa u asalaa bandhigii nbiga nebiga sala allahu caleyh wasalam malakuljibriil qur-aanka uu soo bandhigi jiray fii kulli ramadaan ay wada socin jireen anas binu maalik waxa uu leeyahy sida sakhaawi ku sugan waxaanu ahay nebiga sala allahu caleyh wasalam kuwa xadiidka ka maqla dabeetana intoonu kacno ayaanu dib u soo wada raacan jirnay ilaahay waxa uu ku bari doonaa oo aad faa'iidaysan doontaa waxaan hore loo ogaanin buu qofka daalibkaa waxa u fiican haddaba inuu tasniif sameeyo oo uu halifo khadiibna waxa uu lahaa xadiidka maahir qofku kuma noqonayo oo waxyaabaha qarqarsoon ma ogaanayo ilaa uu galo ta'liif waxa uu lahaa markaa ninkaa hadlayana yamuutu qowmun fa yuxil cilmu dikrahumu waljahlu yulxiqu axyaaan biamwaaq rag baa dhimanayo cilmigu markaasaa xuskooda waxa uu ka dhigayaa mid nool goor walba waa la hadal haynaya jahligu waxa uu haleeshiiyaa dad nool kuwa dhintay oo nin nool baan cidiba hadal haynin dabeetaa isagoo sheekhu ka hadlaya ayaa waxau idhi yukrahu wa yukrahu dheh waxaa la karaahiyeystay atta'liifu ta'liif baa la karaahiyeystay min muqasirin qof markaa awooddiisu ay gaaban tahoon darajatu ta'liif ka gaaban inuu xallifo kadaaka sidoo kale iyadana waxaa la mid ahoo la karhay ibraazun soo muujin qofku wixii uu alifay uu intuu dabciyo soo gudbiyo ibraaska oo siwalmuxarar siwalmuxarir labada way bannaan yihiin taxriir la'aantiya isagoon hufin oo aan soo shaandhaynin inuu ibraas ku sameeyo wixii uu alifay oo ummadda ku soo dhex faafiyu soo dabciyo taana waa la karahaystay buuli horta waxa uu ku yihi qofka waxalifayaa waa inaanu muqasir ahayn oo darajatu taaliif aanu ka gaabnay waaba sidaynu u badannahaye cali ibnu mudini waxa uu lahaa markaad muxadidka aragto waxa u horeeyuu qorayaa inuu yahay xadiisulqusli iyo xadiisu man kadaba iyo faktub calaa qafaahu laa yuflix xagga dambe waxaad kaga qortaa liibaani maayo kani macnaa waxba islama hayo ibraasi walmuxarir macnaa adigoon hufin waa inaanad soo gudbinin asmaci waxa uu lahaa ina alinsaana fii salaamati min afwaahi nnaasi maa lam yadac kitaaban aw yaqul shicra qofku haddaanu gabyinna kitaabna alifan dadka waa ka badbaadaya hadalkooda se laakiin hadduu labadaa galo macrab buu soo galay wey markaa muxarir iyo muxarir dee muxarir un weeyo waa master hufid la'aanteed se laakiin haddii la kasriyo caybu sanaadunbuu sheekhu ka cararo cuduradii shicirka ah waxa uhi ikhtilaadu hiqaad nimanka hiqaadda ah isku darmashadoodii ay isku daateen ayaa halkan laga hadlaya macnaha raggii qofku markuu hiqo ahaa laakiin mukhtalid uu noqdo asaasaqo ee xadiidkiisii xukumkiisa iyo qaybaha uu leeyahay iyo tusaalayaal uu usoo qaadanayo raggii hiqooyinka ahaa ee se laakiin khalifku markii dambe uu ku dhacay ee asaasaqay kolkii dambe waxa uhi wamaa xadiidka ruwiya laga wariyo can hiqati nin hiqaa baa laga wariyay mukhtalidin oo se laakiin asaasaqo isku darmaday min hayri cilmi sabqihi iyada oo aan la ogayn in uu ka horreeyo wakhtigii uu isku darmaday in kale eese laakiin laga shakiyey fa asqid kaa iska tuur waxa uu ku leeyahay ninka fiqadaase laakiin aakhira cimrihii isku darmaday xadiidkiisu saddex xaaluu leeyahy in la ogaado qabla alikhtilaad in xadiidkan laga wariyey iyo in la ogaado bacda alikhtilaad in laga wariyey iyo in la kala garan waayo dabcan dee sidaad og tahay hadduu hiqa ahaa qabla alikhtilaadna laga wariyo waa la qaadanaya bacda alikhtilaad haddii laga wariyana lama qaadanayo haddiise la shakiyo waaba sida taa halkan uu kuugu sheegaye iyadana waa la iska tuuraya ama qabla alikhtilaad baa laga maqlay mise bacda alikhtilaad tusaalayaal dhowra buu markaa ka keenaya nimankii isku daatay qaar ka mid a naxwu saciid ibnu iyaasba weeyaan saciid ibnu iyaas alxariiri alxurayri aljurayri isagana saciid ibnu iyaas aljurayri isagana xifdigiisii waxa uu doorsamay saddex sano ka hor intii aanu dhimanin shaykhaynkuna axaadiidta way ka wariyeen wacadaa isaguna waxa weeyaan cada bnu saa'ib athaqafi alkuufi qabla alikhtilaadna waxaa ka maqlay shucba iyo sufyaan wa can abi isxaaq abi isxaaq xaggiisana yugshafu waxaa laga qaadayaa alghidaa daboolka ayaa laga qaadaya abi isxaaq isagana oo macnaha inuu mukhtalidiinta ku jiro ayaa la muujinaya waa camru bnu cabdilaahi asubayci asabiici waa mukabar alkuufi weeye isaguna waxaa kaloo iyadana wabni abi caruuba ibni abi caruuba ninka la yidhaahdo weeyaan saciid ahaa saciid ibnu mihraan alcadawi lbasriy isaguna weeye muddadiisii isagana way dheeraatay oo ikhtilaadkiisu waxau ahaa fawqa cashri siniin ayuu ahaa kolka waxaa kaloo isagiina kadaa abuqilaaba ayaa la mid a abuqilaabihii almufiid ee isaguna mufiidka ahaa axaddu shuyuukhi ibnu khusayma ayuu ahaa kolka waxaa ka wariyay min asxaabi alkutub asita ibnu maajah ayaa ka wariyey nin mufiidana waa ahaa kadaa sidoo kale waxa ah xusayn asulami ninka la yidhaahdo iyo wa caalim labadaasiba labadaasiba iyaguna mukhtalidiinta ayay ka mid ahaayeen cabdiraxmaan ibnu cabdiraxmaan asulami ninka la yidhaahdo weeyaan shaykheynku way ka qaataan oo xadiidkiisa way daliishadaan xifdigiisiina fil aakhir kolkii dambe wuu doorsoomay caalim isagu laqab buu yahay maxamed ibnu lfadl axad athiqaat walahbaat min aad iyo aad u sugan ayuu ahaa shaykhaankuna bukhaariiyo muslimna way ka wariyeen aakhir alcimri ayuu isagana xifdigiisii doorsoomay hore u sii soco waxau uhi wanajla hammaamin hammaam inankiisiina yacudul caalimu ninka caalimka ahi waa tirinayaa waxa uu ku darayaa mukhtalidiinta kolkaa isagana cabdurasaaq ibnu hammaam ayaa la yidhaahdaa nawowina waxa uu lahaa fii aakhiri cimrihi ayuu indhabeelay fa kaana yulaqan fayatalaqan sidaa iyo sidaa ma warise haa saasuu iska odhan jiray marka loo laqimo waxa uhi watawami ninka tawami la yidhaahdo isagana ku dar iyo wabnu cuyaynata ibnu cuyaynihii ahiqa ee hiqada ahaa taw'ami isagu waxa weeye saalix ibnu abi saalix ibnu nabhaan almadaniyi taabiciy taw'ama ayaa loo nisbeeyey oo ah ibna tawmayat ibna khalaf ayaa loo nisbeeyey ibnu cuyaynana waa sufyaan ibnu cuyayna bitaskhiir alkuufi maka ayuu deganaan jiray axadulahbaat ayuu ahaa hiqana waa ahaa inta bal iska ilaali waxa uu ihi xafiida najli ummi cabdi ummu cabdi inankeedii kii awowga u ahaana xaqiqhu isagana sug waa baadhu ishtiqaaleh ninkaa uu kuu sheegayaa waxa weeye cabdiraxmaan ibnu cabdilaahi ibnu cutba ibnu cabdilaahi ibnu mascuud wey waa cabdilaahi ibnu mascuud ninuu u yahay awow labaad horta ummu cabdi waa cabdilaahi ibnu mascuud hooyadii najliguna waa inankeedii najligaasi ka xafiidkiisa sii u sii ah xafiidkuna waa inanku awowga u sii ahaa markaa macnihii waxa uu soo baxayaa ummu cabdi kii najliga u ahaa ee hooyada u ahaydoo cabdilaahi ibnu mascuuda kii awowga uu u sii ahaa waa kaa wey awow labaad buu yahay markaa xafiida najli ummi cabdi ummu cabdi inankeedii ku awowga uana xaqiiqu isagana sug oo ku dar qaybtan haddaba saxeexaynka had iyo jeer wax allo wixii dhex dhaca ee ka mid ah raggan aynu soo sheegnay waxaa loo arkayaa ama xadiidkiisa uu yahay oo laga wariyey qabla alikhtilaaf arrintaa ogsoonow halkanna waxa uu sheegayaa almukthiruuna min asaxaaba asxaabta kuwii ugu xadiidka badnaa radia allaahu tacaala canhum ajmaciin waxa uhi falmukthiruuna kuwa ugu xadiid badan asxaabta baxruhum asxaabta koodii baxrigooda ahaa weeyaan waa ibnu cabbaas iyo wa anasun anas binu maalik weeyaan caaishatun iyo wa caaishatun weeyaan iyo wa jaabir lmuqadas jaabirkii dahirnaa isaguna saaxibu dawsin iyo ninkii markaas cabdiraxmaan binu sakhr addawsi waa abi hurayra weeyaan wakadaa ibnu cumar ibnu cumara ayaa isaguna la mida rabbi ilaahaygiiyow qinii waxaad igaga ilaalisaa bilmukiriina nimankaa xadiidka badiyay sababtooda addarara ilaahay u dhibaato igaga ilaali markaa waxa ay noqonayaan halkaasi lix buu isagu sheegay midna waynu raacin doonaa abi saciid alkhudri kolkaa waxaa usoo horeeya baxri waxa weeyaan cabdilaahi bnu cabbaas xabrulumma ayaa la yidhaahdaa turjumaan lqur'aan baa la yidhahdaa xabrulcarab baa la yidhaahdaa asxaabta kii ugu dambeeyey wey ku dhimashada daa'if sideed iyo lixdankii waxa uu wariyey kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid ka labaadna waa anas binu maalik alkhasraji asxaabta ayuu ugu dambeeyey xagga ku dhimashada basra sanadii sagaashanaad ilaa sana waxa uu wariyey laba kun iyo laba boqol iyo lix iyo siddeetan xadiid ka saddexaadna waa caaisha almubara'a min khaariqi albariya waxay dhimatay siddeed iyo kontonkii waxay warisay kun iyo laba boqol iyo toban xadiid jaabir ibni cabdilaahi almuqadas isaguna weeyaan waxa uu ahaa aakhiru man maata minhum bilmadiinati almunawara sanadii siddeed iyo toddobaatankii waxa uu wariyey kun iyo shan boqol iyo afartan xadiid saaxibu daws waxa weeyaan abi hurayra isaguna waxa la oofsaday oo uu dhintay sideed iyo kontonkii hijiriyadu markii ay ahayd waxaan u wariyey shan kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiid abi hurayra ducadii rasuulka ayuu ku gaadhay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi dabeedgo alla kala baxee sidaa intuu wax ugu riday dabeetana uu halkaa ku laabtay haddii layidhaha abi hurayra wuxuu sheegay cabdillahi camr bnu caas inuu ka xadiid badan yahay waa sidee saddex arrimood ayuu kaga badiyey cabdilaahi ka u horeeyaa waxa uu ahaa cibaadadu cabdilaahi isku mashquulin jiray ka labaad waxa uu ahaa meeshuu nagaan jiray oo ahayd masar oo in badan aan cilmi laga qaadan jirin ka saddexaadna waxa uu ahaa kutuba ahlilkitaab ayuu haysan jiray markaasaa laga baqay inay iskaga dhex darmaan waxaa kaloo isagiina la mida ibnu cumar waxa uu dhintay afar iyo siddeetankii taarikhdu markay ahayd laba kun iyo lix boqol iyo soddon xadiid ayuu wariyey waxa uhi rabbi qini ilaahaygu igaga ilaali bilmukiriina adarara dhibaatada ilaahay iga ilaali waxa uu haddaba suyuudi ku daray uu ka dhigay isagu mukiriinta asxaabta toddoba waxaanu ku kordhiyey abaa saciid alkhudri waxa uu ihi markaa fii nadmi durar kitaabkiisa suyuudi waxa uu ku sheegay musalaxa ee kunka bayda waalmukiruuna fii riwaayati alkhabar abuu hurayrata yaliihi ibnu cumar وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي سيدا درتيد با علماء قاركود شيخا ناظم كاي بيد قدرين ووحا إلهدين وبعضهم زاد أبا سعيد وهو منهم بلا ترديد ساسي إلهدين وحا كمد أبو سعيد وأنا شكلتاس أصحابتا كوا وقفت وبضاني وحا يهايين آه، تضبا عمر بن الخطاب يا سيد علي ابن مسعود زيد بن ثابت عائشة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر إيو عبد الله بن عباس لبدو دا أولوك يا عبد الله بن الزبير يا عبد الله آه، ابن ابن عبد الله بن العاص afartooda cabaadala ayaa la isku dhahdaa cabaadaladase kuma jiro cabdilaahi bnu mascuud waxa ugu sii badnaa intan aynu soo sheegnay toddobada xagga fatwada cabdilaahi ibnu cabaas nebiga ayaa u duceeyey sala allahu calayhi wasalam allaahuma callimhu lkitaab waxa uhi markaa sheekhu yidhi hunaa halkan ayuu intahaa dhammaaday nidaamuhu tixii kitaabkan hantaxayay bixamdi man ilaahay mahad ilaah mahadii iyadoo lala qabo ilaahaasoo sa'altuhu aan weydiistay almanna galladaysi wuu igu galladaysta bilitmaami dhammaystir famanna ilaahayna waa igu galladaysta kitaabkii halkan wuu dhammaaday buuli iyada oo aan ku xamdiyayo ilaahii aan weydiistay almanna bilitmaami inuu igu galladaysto inuu ii dhammaystiro ilaahii aan weydiistay inigoo ku xamdiyaya waa dhammaaday buuhi kitaabkii ilaahayna wuu igu galladaystay buuhi oo taa waa ii fuliyey musalliyan xaalaanay mid ku salliyaya على على نبي الملحمة نبي مركا دغالدا ومنقذ الغرق كو هفتي كي بدبادينيي نبي المرحمة نبي نحريستنا اها كل كاس نبي الملحمة ايو كنت المعنى كل nebigu sala allahu calayhi wasalam jihaad fara badan buu deeca daacada kula jiray bal farisi waxa uu sheegay shaarixu dalaa'il ahaa kitaabkaa sharxayey jihaadka iyo xarbiga inta uu galay cid kale oo rususha ka mid ahoo gashay inaanay jirin nebi iyo ummadibana may jihaadin ka horraysay nebi maxamed inta nebi maxamed iyo ummaddiisu ay jihaaday jihaadkuna waa soconaya ilaa qiyaamaha munqid alkarqa marka uu leeyahay waa kii badbaadinaya kuwa haftay oo min buxuuri alaahaami ilaa daacati dayaani fi dunya walaakhira fi dunya adduunyada waxa uu ka badbaadinayaa qofka in uu qofku dunuubta faraha badan ku dhaco oo waxa uu kolkaa ka soo saarayaa min buxuuri alaahaam oo waa kii ilaha guntiga ayaan idi soo hayaa aakhirana min cadaabi niiraan ayuu ka badbaadinayaa oo ilaahay baa aqbalaya shafaacada nebiyulmarxama waa nebigii naxariista maxaa yeele waxa uu ilahay yidhi wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaa kaluu nebigu lahaa innamaa bucidtu raxmatan walam ubcad cadaaba wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam subxaana rabbi marka halkaasuu inoogu dhammaaday kolley dee zallaadkuna way iska iman karaan wixii hafawaada cajiradda ku yimaadana waa la islaaxin karaa in sha allahu tacaala kaasaana inoogu dhamaaday wallahu aclam